Bulshada magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku baaqay in la horumariyo dugsiyada waxbarashada ee deegaanka kuwaas oo ka mid ah baahiyaha haysta bulshada. Baahiyaha ka jira xarumaha waxbarashada ayaa waxaa ka mid ah burburka goobaha waxbarashada, imtixaanaadka qaranka oo ay u galaan safar dhib badan, iyo in iskuulada qaar ay ku jiraan guryo kiro ah. Qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada, ardayda, iyo bulshada magaalada Buulamareer ayaa ka waramaya baahiyaha ka jira magaalada.
Waxaan rabaa meeshaan horta inaan marka koowaad uga mahad ilaaha mahadda iskale marka labaad iskoolkana saan waaye waxba hadda laynkaga sheegi maayo indhihiin aad ku aragteen siduu u burbursan yahay ardada dhigata tiradeeda waxaa soo marray taariikho fara badan waayo voluntary ardada waa laku soo barnay bilaash lacag lacaan waa laku soo barnay ilaa haddana waxa waaye heerkan iyo gaarsiisana ilaa haddana ma hayno hay-ad ama waxaa la yidhaahdaa lacagna siiso ama maxaa la yidhahdaa macallimiinta ardadaasi wixii laka qaada kaasiya iskuulka macallimiinta walka dhigaayaan oo maanta inka filanayna insha allahu tacaala waxaan annaga baahidayna ay tahay waxaa lagu jiraa kiraa lagu jiraa kiraa ardaydan ma ka bihin karaan waa dad iska danley ah beeraley waay dadka marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda bayoritiga inay siiso iskuulkan haddii ilaa yidhahdo insha allah waa baahidayna ugu weyn waa iskuulkan waay iskuullada kale waa dayactira u baahan yihin kan laakiin boos annagaa u raadinayna maamulkaa u raadinay dhismahana waxaan ka rabnaa maamulka gobolka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa khaasatan degmooyinka waxay u dhiseen wallaweyn waa la dhaxadhigay afgoy waa laga dhagaxdhigay markana waa dhisan yahay kan kurtuwaare oo abuulamareer waxaan rabnaa si degdega in naloo dhiso iskuulka alimra ka duwan iskuulkan oo u madax bannaan ardayda iyo jiilka annaga naga dambeeyo sidoo kale guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu imtixaanka dawladda noogu keeno halka aan joogno sida ay nooga simaadaan degmooyinka tuulooyinka hareeraheena ah sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inuu noo sameeyo oo macallimiinta qalabeeyo iskuulkana buu keeno ardaydana oo firi ugu dhigo waxbarashadiisa waxbarashadooda